أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walbaahdahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allaha awoodelihi doono usbuucan waxaannu ku laafaguri doonnaa khilaafaadka xarkaha goostay ee ka dhex jira dowladda federaalka ah madaxdeeda iyo sidoo kale kan guud ee u dhexeeya dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada waxaa marti inoogu ah xildhibaan ka mida baarlamaanka federaalka ah oo lagu magacaabo warsame joodax dor xanafi cabdi sheekh aadan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed iyo nabadoon maxamed axmed guuleed waxaa igala qayb qaadanaya barnaamijka maxamed cali aadan waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaannu hawadeeda ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba inta inaan gudaha u gelin niqaashka barnaamijka waxaannu ku bilaabanaynaa warbixin aannu ku sawirayno halka uu marayo khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda federaalka ah waxaana inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan khilaafka ka dhex jira dowladda federaalka oo muddo soo diitamayay ayaa hadda u muuqda mid xarkaha sii goostay xaaladdu waxay ka sii dartay markii dabayaaqadii toddobaadkii tegay ee magaalada dhuusamareeb gaareen madaxda maamul goboleedyada shirkaas ayaa yimid kadib markii safiirka maraykanka ee fadhiya xalana uu amray in la isku yimaado madax goboleedyadu waxay diideen casuumaad uu fidiyey madaxweynaha dowladda federaalka oo ka dhici lahayd madaxtooyada muqdisho taa beddelkeeda waxay door bideen inay ku kulmaan dhuusamareeb shirkii dhuusamareeb waxaa lagu bahdilay dowladda federaalka kadib markii madax goboleedyadu amar ku bixiyeen in garoonka diyaaradaha ee magaaladaas laga saaro ciidanka dowladda federaalka taa beddelkeeda waxay diyaarado kula yimaadeen ciidamo ay ka soo kaxaysteen magaalooyinka ay ka arrimiyaan laakiin dowladda federaalka oo ka carootay arrintaas ayaa dagaal siyaasadeed la gashay madax goboleedyada waxayna ilaa xad hoos u dhigeen xasaasiyaddii uu lahaa shirkaas waayo mowduucii laga hadli lahaa oo ahaa doorasho iyo inaan muddo kororsi la sameyn ayay ka hor dhaceen waxayna sheegeen inay doorashada wakhtigeeda ku qabanayaan hadalkaas waxaa ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka halka farmaajona uu qoraal ahaan sheegay inuu soo dhoweynayo dalka inay doorasho ka dhacdo ayaa ka muhiimsan inta kale macnaheedu waxay tahay in qof walba inuu ku dhaco dareen ah in afartii sanaba dalkan doorasho ka dhaco hadda waxaa gacanta ku haya baarlamaanka ee waxaa kaloo shaqeeya guddiga hadalkan ka soo baxay dowladda federaalka ayaa muddo hal maalin ah dib u dhigay shirka dhuusamareeb waayo waxay madax goboleedyadu ku qasbanaadeen inay beddelaan khudbadahooda saasoo ay tahayna madax goboleedyadu waxay si toos ah iyo si dadbanba u dhaleeceeyeen madaxda dowladda federaalka shirka kadib waxaa dhuusamareeb gaaray xasan cali khayre oo ah ra-iisul wasaaraha laakiin madax goboleedyada qaar ayaa kasii tegay magaalada sida kan puntland wafdiga khayre waxaa la socday guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cawad waxaana ay taasi keentay inuu ka qaylo dhaamiyo guddoomiyaha baarlamaanka mursal mursal oo si muuqata ugu soo biiray khilaafka golayaasha dowladda ayaa sheegay inuusan mateli karin cawad sidaasi la mid ah wuxuu dhaliilay xukuumadda
aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad fajacay nagu noqotay in guddoomiye ku-xigeenka labaad halkaasi uu aado weliba sawirada halkaasi ka muuqday markaad fiirisaan nama qabato annaga guddoomiyihii baarlamaanka in uu daba socdo xukuumadda gadaasheeda uu socdo taytalka dowladda waa la yaqaanaa kala sarraynta hay-adaha dowladda waa la yaqaanaa madaxda dowladda federaalka waxaa kale oo khilaafsan kana soo horjeeda guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi xildhibaanada iyo siyaasiyiin badan ayaa qayb ka ah hurinta khilaafka oo hadallada madaxda dowladda federaalka u arka kuwa afka baarkii ah oo aan waxba ka jirin cabdulaahi sambaloolshe wuxuu muujiyey inaan la aamini karin hadalkii ka soo baxay ra-iisul wasaaraha ee ahaa inay doorashada wakhtigeeda ku qabanayaan horta hadalka ra-iisul wasaaraha hadal oo muddo dheer la sugayo ahay hadda ka horna si hinti ah ayuu u sheegay mar kalena waa ku celiyey madaxweynuhu warqadu ka soo daba saaray marka laga tago doorasho waa inay wakhtigeeda ku dhacdo inta kale waa waa waa uga soo horjeeday oo wixii madaxweynuhu ku dheganaa jira mowqifkiisa ahaa doorasho one man manfood ah iyo ii sheegay maxaan ku dhahaa sharciga doorashooyinka la marsiiyey iyo meelihii hore tuu weli ku rafanayay marka la dhaho hadalka rag mau qaadanaysaan annaga inkastoo nin saaxiibka baan weydiiyey war maxaa ku fasirtay hadalka raiisaar wuxuu yidhi hadal raiisul wasaare markuu hadlaayay qoortuu xoganaya buu yidhi dabeeciin qofka qoorta markuu xoganaayana ama iskuma kalsoona ama runuusan sheegayn marka loo fiiriyo body expressionka shir kale oo dhuusamareeb ah ayaa loo ballansan yahay oo qorshuhu yahay inay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo madax goboleedyada lamana oga inuu qabsamayo iyo waxa ka soo bixi kara hadduu qabsoomo laakiin arrinta jirta ayaa waxay tahay in khilaafka ka dhex jira dowladda federaalka uu yahay mid aad u ballaaran oo ay shisheeyuhuna bilaabeen inay soo farageliyaan warbixintii maxamed cali aadan ah ayay ahayd markana waxaan gudaha u gelaynaa lafagurka iyo niqaashka ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa martida dor xanafi cabdisheekh aadan xildhibaan warsame joodax iyo nabadoon maxamed axmed guuleed dhammaantiin soo dhowaada barqa wanaagsan aad iyo aad waa dhowna waa mahadsantaha waayahay waxaan ku horeynayaa xildhibaanka warsamow waxaad la socotaa shirarkii ugu dambeeyey ee ka dhacayay magaalada dhuusamareeb ee dadka falanqeeyey iyo faallooyinka laga bixiyey waxay muujiyeen qaarkood inay isku soo dhowaanshiyo ka markhaati kacayaan oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ah dad kale oo falanqeeyana waxay ka soo saareen natiijooyin ah in khilaafkii uu sii kordhay marka la eego ee dhacdooyin badan oo meesha ka dhacay adigu waa maxay qiimeyntaada maadaama aad tahay xildhibaan si aada ula socda si guud iyo si gaar ahaneedba aad aad u mahadsan tahay adinka iyo bahda idaacadda iyo iyo asxaabta martida aan u wada nahayba waa idin salaamaya iyo dadka soomaaliyeed oo na dhegaysanaya salaanka bacdii annagu waxa weeye qalbigeenna kayraan u sheegaynaa in la wada hadlo banaan u aragnaa waxaa la yidhi war hela ayaa tala hela markii dadku wada hadlo oo wixii dhiba iyo wixii laysu hayo isu sheego ayuu wax saxaa waxaan isleeyahay rijo iyaa ka imaan karta hadbana waa sidii loo shaqeeyo sidii laysula qaato aragtidaan anigu ka qabaa waa aragti sidaasa dadku hadduu wada hadlo shala ayadoo la birirsanaa ayaa maanta la heshiin karaa waxa aan soo jeedinayana waxa weeye qof loo danay maa dadka soomaaliyeed waxay shirka ku yihiin oo kulli u wanaagsan oo wajahad guud le ayaana anfacaya maana qof loo danaynayo iyo qof wax lala raadinayo ummadeenna u dan maahan annaguna dowlad kuwa noqon karno marka danta guud inaan ku shirkowno laga shaqeeyo wanaagga ummadeed iyo wanaagga qaran intaasaan anigu qabaa waa tahay intaanan siin martida kale qodobada sida weyn uga muuqday dhuusamareeb waxaa ka mid ahaa xoogaa kalsooni darro ah sida in ciidankii ee dowladda federaalka oo kale maamul goboleedyadu ay yidhaahdeen kuma kalsoonin ee ha laga saaro garoonka oo kale inay ciidamo soo wateen arrimahaas miyaanay ka markhaati kacayn kalsooni darro xildhibaan aadaad umahadsan tahay waxaa meesha adagna gaarsiiye kalsooni darrada weeye iyo inaan laysu dhimrinayn dabcan qofkii waxaa la yidhi nin xil qaada eed qaad ninkii xil qaaday inuu dadkana aamino isagana la aamino waa waxa laga rabo inaan is aaminaa waa waxa umadnimada iyo qarannimada aan ku noqon karno hadda bal haddii la wada hadlo in xal yimaado waxaas la daweeyo boogaha la dhayaaho waa macquul caqligu inuu shaqeeyo oo dadka mas-uuliyiinta ah oo kala duwan ee in la wada hadlo isugu yimidna inay wada hadal iyo xal iyo caqligu shaqeeyo ummadda danaheeda laga shaqeeyo ninba meel gaar isuna imaamayno ninbana meel ha deganaada qaranna ku noqomayno ummad guudna ku noqomayno waxaan aan aan danaynayno ama nala fiicanna waa inaan ummad guud noqono inaan qarannimo guud ka shaqayno in dad dan ummadeed laga shaqeeyo waxa naga baahsan oo naga hadlaysan wax yar ma ahan in laisoo dhawaadaa la rabaa ma ahan in lasii kala durgaa xal maahan madaxdii la doortay iyo madaxdii xilka noo haydana waxaa la rabaa qolo walba xilkeeda markay dhamaysato inay si si sharaf leh ummadda tahay.
ugu celido Ta- talada taas waan u iyo geli doonaa sida ugu hayso muddaxileedka waan u geli doonaa oo ka mid ah ee waxyaabaha ugu waaweyn ee khilaafka keenay waxaan soo dhoweynayaa doctor xanafi Eh, doctor waxaa tahay nin analysis gareeya siyaasadda soomaaliya aadna ula socda Eh, waa maxay marka hore qiimeyntaada shirkii magaalada dhuusamareeb
ha bismillahi raxmaan raxiim Eh, waa mahadsanyihin dhammaan eh, ummadda soomaaliya dhegeysanaysa iyo martida meesha ku jirta Eh, runtii way fiicnaan lahayd eh, in ummadda dantooda laga shaqeeyo sida xildhibaanka uu sheegayo laakiin ummadda danteeda ma laga shaqeynaya mase ma laga shaqeynayo caalamka iyo aqoon-yahanka iyo meel badanba waa aragti guud baa laga qaataa waa la fiirinaya waa lala socdaa laakiin marka warkaas la dhaxayo ummadda danteedan ka shaqeynaynaa eh, ummadda horumarkeedan rabnaa dowladnimaan rabnaa waa hadalla aada u macaan laakiin realityga ee waxa sayidka ka jira ama aan arki karno ama aqoonyada dareemi kar waxay tahay meeshan wax dan ka shaqeyna ma jiraan waa wax isdiidan ma garatay Eh, tan ugu horeysa madaxweynaha ama dowladda iyo maamulka iyo maamul goboleedu wax shaqa isuma lahaa waa isdiideen waa kala tageen isma salaamaan wax isuma darsadaan Eh, ummaddiina waa ujeedaa shacabkiina waa ujeedaa ayaga idaacadaha wax kaliya isma salaano wax isuma darsano Eh, wayna diideen amarka dowladda iyo kulli waa diideen adigan ku yeerana imaa u dheheen maaragtay dhuusamarar kaala yidhaahdeen asay u yeereen oo runtii bahdala u ah maaragtay ee qarankii la sheegayay dowladdii la sheegayay maanta u yeeraan ay yidhaahdaan kaale adiga imaa halkan imaa yidhaahdaan ay ula dhaqmaan sidii qaabqablayaashu kale ula dhaqmaan waa nasiib darro wey teeda kale waxaa ka dareemaysaa dulliga lagu sameeyey dowladda ee ciidanka dhammaa ee qaranka lagu sheegay in laga soo raacday dhuusamareeb oo diyaaradiin qaata baxleeda waa nasiib darro meesha ka taagan Eh, khilaafku waa wax jiroo muuqdo oo iska cad oon la sheegaynin Eh, xili- ninkii haysta ee eh, golaha sare ninkii haysta muxuu ahaa aqalka sare waa maqlaysa wuxuu ku hadlayay kii baarlamaanka ugu dambeeyay mursal waa dhegeysanayay wuxuu ku hadlayay in meeshan wax is salaama iyo wax israacsan aysan jirin aad baa loo dema waa meel maaragtay lagu fashilmay Eh, fashil iyo baaba ay tahay Eh, ummadda marka in la yidhahdo ayadoo saa loo fashilan yahay waxaa fiican in la yidhahdo war waa fashilan nahay Eh, waxba ma hayno Eh, xildhibaanka joodax oo kale u yidhahdo war waa fashilanay dowladdii isma salaamto madaxweynihii iyo xildhibaanada isma salaamaan qaarkood eh, isma salaamaan ee maamul goboleeda iyo amar lama kala qaato war waa fashilan in la yidhahdo waa geesinimada iyo ragnimada ay ka mid tahay laakiin in dadka weli ruwaayad loo jiro ruwaayadiina berri ay iska dhammaato salxaan dhegeysana wuxuu ku hadlaya waa maqlaysaan marka wax isa salaamay iyo wax isla socdo midna ma jiraan Eh, beesha caalamka u yeelinayso beesha caalamka dhuusmarood joogtaan la soconaa Waayahay.
sirdoonka joogaan la soconaa marka waa wax wax loo Waa yeerana mooyaane tahay.
wax go-aan ay leeyihiin iyo wanaag ahaan ma waa jiraan tahay inta aanan siin een, oday dhaqameed ee, marti noo ah xildhibaan warsame warkaas ee ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka ee mursal seed u aragtaa wuxuu yidhi ka qaybgalka ee, cawad uu ka qaybgalay naguma matelo baarlamaanka sidoo kale wuxuu ka soo horgeystay ee, doorasho dadban marka annagoo doorashada u geli doona een, daqiiqadaha soo socda si guud ahaaneed hadalka guddoomiyaha baarlamaanka miyaanu ka markhaati kacayn inuu dildilaac badan jiro aadaad u mahadsan tahay Eh, in dildilaac jiro iyo in isdiidma jirto ma qarin karno waa wax mataqaana mar walba ummadda soomaaliyeed ujeedo ha ahaatee waxa weeye qalbiyadii dadka iyo sidii mara dilaacda la tolaa loo toli lahay iyo ciddii xil saareed hadee iyan tolayn ay gar iyo inay un xil kasta ay usii haysato iyo awood iska isticmaasho mar walbaba dhibku waa jirayaa waxaana rajaynayaa insha allah ama tala ahaan aan dhihin lahayn Eh, nin odayana waanahay muddana soo joogay mas-uuliyadaana qayba ka mataqaanaa naftiisa ka haya waa jeclaan lahayn dadka soomaaliyeed dantooda inaan mar walbaba shaqada loo badiyo laakiin haddii dadka qofba meelay aragtida uga muuqanee qarannimadaa na midayn karta iyo sharciga sharcigii iyo qarannimada in lagu dul shaqeeyana dadkii siya badanay uga suurogeli laadahay waxaan soo jeedinaynaa ama aan qabnaa annaga waxa weeye ummadda soomaaliyeed danteeda iyo sharafku wuxuu ku jiraa wadajirka iyo qof walba wixii loo xilsaara inay si fiican uga soo baxdeen inay qof walba mas-uuliyadeedana mar eegto midda rabbi mar eegto ummadda soomaaliyeed iyo dhibaatadooda mar eegto lagana shaqeeyo wanaagga annaga waxa weeye afka kala bax nagama ahan wax ummadda soomaaliyeed u danteeda dhibayana inaan ka shaqeeyo ma jecli cidna kula talimayno hadda nin walbaana bulshaduna inay iyaduna go-aanna waa leedahay dhibka jirana inaan mar walbaba aan aan aan aan shaksiyaad colaaday wataan iyo waxay wax ku goosanayaan aan taageernana hadda uma arko dan laakiin waxa aan mar walbaba aan soo jeedinayna madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo dadka dal- taladu agtata ag taallo dadka soomaaliyeed danahooda ha ka shaqeeyeen wadajirka ha ka shaqeeyeen umadnimada ha ka shaqeeyeen sidaasaa annaga dhannoo dana ummadeenana danteeda ku jirtaa waa tahay dhegaystayaal weli waxaan dhex muquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha markan eh, waxaan soo gelinayaa nabadoon maxamed axmed guuleed oo ka mid a waxgaradka eh, galmudug haddaadna maqlayso nabadoon mar walba oo xiliyadan oo kale la soo gaaro gaar ahaan eh, muddaxileedka dowladda uu sii dhammaanayo waxaa aad u bata xasaradaha iyo khilaafaadka maxaa ugu wacan bay kula tahay arrintaas bismillah horta martida ku jirta qadka kulli waa salaamahayaa xildhibaanku horta hadal quxoon buu ku hadlay intaana jawaabtaas ka ja- su-aashaa ka jawaabin in maaragtay qarannimo loo jeesto ummadda soomaaliyeed maaragtay loo shaqeeyo oo aan maaragtay dowladnimadeenii maqan la soo ceshado horta waa wax wanaagsan xildhibaankuna waa sheegay hase ahaatee un looma jeedo waxaa ugu wacan su-aashaas markaan ka jawaabo marka horeaba meesha maaragtay dowlad soomaaliyeed laga aasaasin iskhilaafka waxaa ugu wacan waxaa la isu keenay shaksiyaad dana gaara leh oo aan dowladnimo iyo qarannimo iyo bal iyo dad aan midna inay ku shaqeeyaan aan u jeedin iyo dowlado shisheeyo dana kala duwan leh oo maaragtay dowladdu waliba dan gaara ay dalka ka leedahay ayaa ugu wacan marka ee, iskhilaafkaas maslaxad soomaaliyeed saanay ku fiicantahay iyo saanay ku fiicantahay ma ahan in la isku khilaafayo ee, dadka iskhilaafayo soomaaliyeed waxay isku khilaafayaan nin walba dowlad baa dhabarka dambe ka joogta dowladdaas danaheedii markuu ka arki waalo meesha oo dowladdaas danaheedi ay arki weydo khilaaf iyo haddee saa yeeli mayno iyo looma dhammaan ka imaanaysa marka sidaas weeye dowladaha gacan shisheeye oo gacnaha badan kula jira dana gaara ay kala leeyihiin dowladdii hore soomaaliyeed ayagaa dumiyey markay khilaafka waxa ugu wacan soomaali u madax bannaan shirkaas iyo inay maamulkooda dhistaan ayaan jirin oo maaragtay arrintu soomaaliyeed shisheeyay gacanta ugu jirtaa shisheeyuhuna ma raba in maaragtay dowlad soomaaliyeed dhaqato cagaheeda isku taagto dadka soomaaliyeed maaragtay ay aayahooda ka fakeraan looma ogola sidaasaa ugu wacan haddee Waa tahay.
liidooron yahay khilaaf waa tahay waxaan siinayaa doctor xanafi ditore eh, saad maqlaysay xildhibaankuna waxa uu sheegay in khilaafaadka jira ay yihiin wax aan qarsoonayn oo bulshada oo dhan ay ka warqabto gaar ahaan en, waxyaabihii ugu dambeeyey marka la eego sida hadalka guddoomiyaha baarlamaanka ka soo baxay oo kale guddoomiyihii aqalka sare oo markii horeba khilaaf uu kala dhexeeyey madaxweynaha dowladda federaalka ah arrimahaas maxay keeni karaan bay kula tahay xagga politicalka markaad ka eegto runtii waxay keenayaan eh, waxaan waa wax la yaqaano eh, qualitygooda iyo waxay yihiin iyo inaysan waxgoyi karin iyo kuwii hore waxay ku dhammaadeen eh, muxuu ku dhammaaday shariif muxuu ku dhammaaday waa lala socdaa xasan xasan muxuu ku dhammaaday sheekh maxamed waa lala socdaa kanna muxuu ku dhamaa waa lala socdaa waxaan inay wax quality lahayn oo qiimo lahayn oo ninka hadda qayqaylinaya iyo xildhibaanada qayqaylinaya nin walba wuxuu rabaa maaragtay gudnadaas gaalada ay siiso ee baarlamaanka lagu siiyo unbaa muhiimadiisa tahay iyo meeshaas in wax ka raadsan mooyaane gaaladu naftirkeedu ogyahay waxaan isquality lahayn marka waxaa kuwo kaleeto quality lahayna la keenaya wax ummadan ka fikira iyo maslaxadoodana kuwaan uma muuqdaan dadkuna waa ogyihiin soomaaliya dibad joogtana waa ka dharagsan tahay marka waa loo yeerinayaa wixii loogu yeeriyo oo gaaladaas usoo yeeriso ama maraykan ha noqdo ama u n ha noqdo ama eurubian ha noqdaano ama ethoobiyaankan tacbaanka ha noqdaano wixii loo soo yeeriyaa sanka laga gelinaya waxaas qaata saa sheegaa laleeyahay mooyaane hadda kuwaan wax laga sugaa ma laha fashilkii hore laga sugay kii ay ku dhamaataa la yaqaanaa waxay same jiraan la yaqaanaa berri dacaska iyo waxay isku garaaci doonaan dhalooyinka biya isku garaaci doonaan waa la xaaqayaa kuwa kaleetona camliyaala meesha la keensanaya Eh, lama rabo wadankan inuu soomaali degto hagaagto amni hesho barwaaqo hesho eh, hesho taxagelin hesho aakhiri adduunkeeda ka shaqaysato waxaasoo dhan meesha kuma jiraan lama rabo wax rabana ma laha marka kuwan waa tayan waa la xaaqayaa kuwa kaleeto ayaan la fuula la keensana waxa weyna kasoo baxa ma jiraan insha alla Eh, waxaan siinayaa eh, xildhibaanka xildhibaane inta badan eh, waxyaabaha doodda ama khilaafaadka uu ka yimaado waxa weeyaan muddaxileedka sii dhammaanaya adinku si guud ahaaneed xildhibaanada haddaad tihiin maxaad ku diidan tihiin in dowladdu ay wakhtiga ku darsato
waa mahadsan tahay horta marka ugu horeyda annagu wax fiican shaksiyan haddaan qalbiyan iyo ficiliyan aan ka hadlo wax fiican oo ummadeena u doon aan rabnaa waxaan rabnaa in doonta wanaagsan dadkeena iyo nabadgelyadu aan wadaagno waxaan rabnaa inaan nolosha iyo nabadda wanaagno si wa- wadaagno waxaan qabnaa in dadka soomaaliyeed dad fiican oo xulahoo oo danahooda iyo adeegooda ka shaqayna loo xulo loo dooro waad og tahay xildhibaanada adiga un farsamo kale iyo dhib kaleba isaga jiree qabiilay ka yimideen iyo ummadda soomaaliyeed dadka la doortana dadkii shacabku ee mataqaanaa markii horena nagula talinayeen markii dambena taageero badan ay adduunka u wafudinayeen weeyo hadda madaxda joogtaa inaan hadda eh, xildhibaanada gaar loogu eedaynaan u arkaa waxaan u arkaa haddii wax mar- marka koowaad xagga doorashada dadka sharciga isku doortay afar sano isdoortay afarta sano hadday dhammaato haddii ciddii joogta loo cusboonaysiinayo iyo haddii cid cid cusub la dooranayo sharciga iyo heshiiska dadka soomaaliyeed ku heshiiya ahay afar sano in doorashadu ay ku eg tahay ee wixii ka dambeeyaa waxa weeye eh, in doorasho kale iyo isbedel kale iyo eh, la galo haddii cid loo cusboonaysiinayo iyo haddii cid cusub la keensanayo horta marka ugu horeyda wixii ummadda ku ballanto ay ku heshiiday inay kulaan waa la rabaa in qodob oo oo ciddii eh, mataqaanaa eh, sharciga laga leexdana hadee wixii lagu heshiiyey ama lagu heshiiyi kara ma ahan annagu horta ka baarlamaan ahaan aragtida iyo eh, qaabka aan annagu aan aan danaynaynahu waa qaabkaasoo in sharcigu shaqeeyo iyo wixii lagu heshiiyo ummadda tahay.
soomaaliyeedna ay Waan ku ku fahmay.
qanci karto waa ku fahmi Haa, si- laakiin laakiin waxaa lagu heshiiyey in doorasho qof iyo cod ah ay dhacdo ha yeeshee markaad fiiriso waaqica ma dhici karaysaa bay kula tahay ee doorasho qof iyo cod ah iyadoo ee magaalada muqdisho aad la socoto inay kala xiran tahay ka waran ma suurageli kartaa arrintaas marka maya waa u arkaa laakiin hadee inayan suurageli karin haddaan aragno wixii dadka ku heshiiyey dowladda joogta oo shala dooranno inay ka shaqaydo barnaamijkaas oo xilligii la doortay iyo xilligeedu xilliguu ku egyahay ay barnaamijkaas soo u meel mari lahay ka shaqaydo ayay ahayd wixii xilka loogu dhiibay hadday inta meel iska dhigtay ayan ka shaqayn danihii loo idmaday oo ammaanku ka mid yahay oo sidii ay doorashadu ku suurageli lahayd ka mid tahay ee dhinac walba haddii laga eego haddeeyan qaban hawshii haddana ay ay mataqaanaa ay leedahay eh, one man one vote ha lagu mataqaanaa wax lagu doorto say ku suuragelay oo ayada nafteeda hay-addii fulinta iyo dowladdii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu say ku suurageli karto sheeg arrintaas waa tahay heshiiska iyo wixii la isu doortay
waan kuu soo laabanayaa waxaan siinayaa nabadoon guuleed nabadoone waxyaabaha haatan ugu waaweyn eh ee khilaafaadka eh, sii hurinaya waxaa ka mid a maamul goboleedyadu waxay doonayaan inay kaalin weyn oo muuqata ku lahaadaan doorashada iyo sida wax la yeelayo Eh, madaxweynaha dowladda federaalka ahna tusaale ahaan een, arrintaas waa uu ka soo horjeedaa eh, marka lagu dabaqo khilaafka ka dhexeeya isaga iyo cabdi xaashi eh, guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka marka sead u aragtaa isjiidjiidkaas yaase iska leh een, awoodda ah in ay doorashada manaj garayso oo ay qabato horta sida nidaam dawliye markuu yahay eh, waxaa awood leh eh, dowladda dhexe ma garan waa gartay laakiin markii hore aanan dowlad dhexe meesha ka jirino waxaa la rabaa rag hadduu meel wada joogo madax iyo madax ku-xigeen iyo inuu leeyahay waxaanay waasiisanan yihiin maamul goboleedyada shisheeyaa soo dhistay eh, kulligood shisheeyaa soo dhistay tan dowladda dhexe lagu sheegahayana shisheeyaa soo dhistay marka shisheeyihiibaa maaragtay remote control u haya oo maaragtay aan nidaamkiiba ogolayn oo hadda soomaaliya nidaam looma ogola marka eh, awooddana haddii dowladu jiri lahayd dowladda dhaxaal ahaan lahayd marka waxaani wax sinsina weyo ka amar qaadan mahayaano inaysan ka amar qaadan dowladihii shisheeyo soo dhistaa maaragtay gadaal ka taagan oo og oo maaragtay khilaafkaas wata oo raalli ka ah marka meeshaba markii hore aan dowladi laysku dowladi ka jirin oo laysku keenin oo wadanka nidaam loo dhisin wadan haddii maaragtay dowlad dhexe ka jirto sidaasba hadda ma ahaadeen laysmana khilaafeen xuduudadiisa ciidamada jooga cid taqaan tirsigooda lama arko ciddii rabtaa iska soo gasha magaaladeeyinka waxaa jooga ciidankan waa ciidankii turkiga kan waa kii carabta kan waa kii ingiriiska kuwaan ethoobiya ay ka amar qaataan waxaas miyaa hadda haddee laykoran dowlada xildhibaanada laftiroodu wax ma doortaan oo ra'yigooda wax kuma doortaani doortaa la yidhaahaa saata ninbaa inta loo keenaa la yidhaahaa doorta iyagana amar baa la siiya waxaad hadda taasna daliilo ah hadday ayagu wax dooran lahaadeen oo niman muwaadiniina ahaan lahaadeen awoodda ayagaa haddii laykuu roon yaqaan ahaan lahaa oo ciddii maaragtay wixii lagu heshiiyey ka tilaabsata qaban lahaa oo ka joojin lahaa marka meesha dhan baa shimbiriyow hees ahoo huwaayahu maaragtay gaaladu wadato ummadda soomaaliyeedna la tusa ayaa ka jirta meesha sistam dowladeed kama jirto warsamahaas hadda maaragtay waan kuu soo laabanayaa nabadoon nabadoon cafwan aan kuu soo laabto waxaan siinayaa aqoon-yahanka ditore saad la socoto dowladda waxaa hadda ay helaysaa taageero badan qatar ayaa taageerta maraykanka ayaa taageeraya etoobiya ayaad la socotaa inay saaxiibo yihiin oo mashaariic badanna ay ka dhexeeyaan waxay leeyihiin madaxda qaar waxba ay sukeen aadan xildhibaanaduna waxay leeyihiin wixii lagu heshiiyey waa in la fuliyaa labadaas meel ayaa la kala taagan yahay marka yaa ku habboon bay kula tahay etanasul haddii lacalla tanasul uu imaanayo haddii horta la rabo in la tanasulo oo sida xildhibaanku sheegaya ummadana unaxaynaa kana unaxaynaa waxaa la rabaa inay tanaasusho ee dowladda inay tanaasusho maxaa yeelay dhibka ka taagan annaga xamar dareemayna dadka masaakiinta waxaysaan dareemaynaa askartu waxay sameynaa la dareemayaa nin maskiin oo lixdan jir oo toddobaatan jir ah xabad sigaara lagu dili hayaan ujeednaa waxaan ujeednaa deked inaan la geli karin waxaan ujeednaa in meel maanta la istaagi karo haba yaraatee in maaragtay maanta la qarxinayo ninkii ciidamada dhan ugu sarreeya in la qarxinayo maca dalik in afka laga yidhaahdo nabadaan nahay barwaaqaan horseedaynaa waxbaan wadaajina caalamka waxaas waa ku yaqyaqsanaya ma garatay marka waxaa la rabaa inay tanaasulaan waxaa meesha fadhiya dowladda sheeganaya war ninkii idinku sarreeyey ee gaashaandhigga hayaya saas loo galay wax kaloo laydinka suga maxay tahay dadka masaakiinta ah ee shacabka aad sheeganaysa waana soo doorta aa leedihiinna xabad sigaala lagu dilaya amni ma haysaan kala dambeyn ma haysaan ciidan ma haysaan idinkii laysku keenka kaba laysku keenkee keena wax ma qaba kartaan isma maqlaysaan oo isna caladaysaan midba mid uu rufiyaanaya marka waxaan dadka waxgaradka ee aqoon-yahanka soomaaliyeed ee waxgaranaya damiirka leh waxaan way ka dheragsan yihiin aad baa looga dheragsan yahay inuu hadlo ma aha xildhibaanka maanta sharafna uma aha isagoo dadkiisii xabad sigaar lagu dilayo hal xabo sigaar oday sideetan jir idaacada sheegaysa in gabdhihii la kufsanayo in ammaan uusan ka jirin waxaasun asagoo hadlaya hadduu aniga baderkiisa ammaanta ahaa lahaa damiirka ima siiyan waxa ina meesha joogaan waana wax aan garal u xisaabtami doono insha allahu tacaala adduunyadan waa laga tegaya ilaahay baa la aadi doona waxaan waa adduunya iska yar sandareeradan waa iska dhammaanaysa laakiin waxaan meesha jooga inay sii joogaan qof damiirle wuxuu fiirso kale ma ah laakiin waxaan kuu sheegaya si walaal kuu sheegaya waxaan ayaga wax gacan ugu jiro mala hadda hadduu yidhahdo xildhibaanka waa iska tagaxtaa ma tegi karo cid tegi karta mala waa wax laysku hahaayo oo la biilana oo la fiirsanayo marka aad baa looga xunyaa ummadda waa laga niyadabay ummaddan islaamay rabtaa diinay rabtaa ammaanay rabtaa in maanta gabar yar waxaa leeyahay saddex jira ayaa ciidamadii kufsadan marka inuu xildhibaan waxaa ka hadlo oo ammaanka uusan yahdo waa nabad oo waa barwaaqo waxaas inaan fiirsano waa damiir xume ila taani aragtidayda waa tahay ammaanka ayay kula gashay kolley ammaankana kuma aan falanqeynin barnaamijka mowduuca ayaan jeclahay inaan toos u abbaarno waxaan siinayaa xildhibaanka xildhibaane doorashada marka la eego iyo qaabdhismeedkeeda waxaa la yidhi waa qof iyo cod dhinaca kalena waxay u dhacaysaa four pointy five ama afar dhibic shan see isku waafaqaysaa marka waa mahadsantahay intaanaan aadin ayaan labada midoo saaxiibadayo aan iskula jirtino midba kelmad dihi lahaa brofesorka midaan leeyahay oo maanta iyo shalay oo xaaladda iska murugsaneyd inay brofesorada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed talab fiican iyo xul fiican iyo waxqabad waxa la yidhi nin nin sal fadhiya suuskiida e ayagaa dal nabada jooga ayagaa shaqaysta e inay inta is-uruursadaan ay dad fiican hadday hayaan oo ay isleeyihiin allaylehe waxa dadkaa ka xumaadee dad fiican waa jiraa inay inta israabsadaan keenaan dad fiican oy tala ku soo kordhiyaan dalka oo ay mataqaanaa tilmaan iyo aqoon uruursanoo wadataa qorshaheeda iyo mataqaana wanaageeda ay keenaan laxaujamkooda mid waa midaasoo waxaan leeyahay barbasoorka u laasi maayo intaasoo hadda waxyaabaha qaar oo ama kullida ama mataqaana nadihi waa kow laba maxamed axmed guuleed waxaan leeyahay maxamed axmed guuleed waa isnaqaanaa marar badanaan mataqaanaa aan aan isla soo galnay mataqaanaa waraysi iyo dabcan waxa naga hadlaysano wax uu og yahay uu qayb ka yahay inaan wada saxno iyo inaan wada hagaajino ehelna waan nahay dalka iyo dadkuna waa naga dhexeeyaa aragtidana waxaad u malaysaa inaan hadda uun kala duwannahay in aragtida la mideeyo oo dalka iyo wadajirkiisa la mideeyo oo dowladnimada la mideeyo oo dad fiican la xusho inuu adaan mataqaana hadal xalanbiya inaan u yidhaahdo aan jeclayn dadka laga rabo u kamid ahay mar walbana un eed kaliya in la taagnaado wax ku saxmi maayaane marmara waxaa la rabaa in la aado nuxurka iyo sidii wax ku hagaagayaan iyo sidii qof walba meesheeda ay uga kabi lahayd taasna waxaa leeyahay maxamed axmed guuleed tanguud haddaan aado waxaan anagu ku diriirsanay ama aan isu hayhayno oon dowladda fulinta aan u haysanaaw waxa weeye inay wax fiican qabato oo ammaanka ay si fiican u handhargaraydo oo ninka hayaa hadduu kuxu yahay iyo taliyayaashu ay taliyaal fiican u xusho oo xoogga la saaro oo maalin walba laga shaqeeyo danta ummadda iyo wanaagga ummadda iyo ammaanka ummadda iyo horumarka ummadda weeye waxa aan anagu hadalkan qabnaa annagu xagga sharcigaan qaadishanay xagga fulinta waxaa noo qaadishan dowladdu waa qaybo qaybo wixii ka horreeyey sanadyadii horena waxaan islahay dowladdu waxbay qabanee halla alla halala hadlo oo meelihii wax ka dhiman yihiin wax ka toosido haddii hadda waxyaabo badan ku adkaadeen wax bartoodna ay qabteenna haddana inay wixii nidaamayo wixii lagu heshiiyo ay raacaan wixii lagu heshiiyey inay raacaan inahaan rabnaa waa inahaas diidanaan kale iyo xoolo iyo xukunaan isku haysano waa laga yaabaa dadku isku meel ma wada joogo laakiin badanaa in sharcigu noo shaqeeyo maxkamaduhu noo shaqeeyaan amnigu noo shaqeeyo garsoorku noo shaqeeyo su-aasha haddaan usoo laabana xildhibaane danaynayna haa su-aasha haddaan usoo laabana danaynayna yiri maadaama lagu jiro xilli adagoo dadku kabkab iyo isdiidkaas aad arkay oo uu jiro one man one votekiina inuuwan suurogelayno aan afgooya la tegi karin balcadna la tegi karin oo intii ka sokayda dadkii lagu dhibayo lagu dilayo magaalada muqdishona wixii la raba laga fuliyo midaasaad sheegaysa ay tahay waxyaabahaasuna dhinacay ka muuqdaan in hadda la kala tago ama dowladdii kala tagtana ee wax shaqaynaa maaha in hadba sidii lagu sii gaari raba jidka dheer oo loo socdo oo hadba fulin loogu xil saaro marayska kaatusee marna in wanmaan wangood la gaaro wixii lagu heshiiyey oo dowladdan xilka loogu dhiibay muddadan afarta sana u qaadatay ahayd waxyaabahaasa marka keenaya maahane hadda mataqaana khilaaf jacayl iyo in laysku taagnaado iyo maaha muraadka ay ku timi arrimahan iyo hadalkan iyo xisaabahan kala duwan waa tahay nabadoon guuleed mar haddii xaalku uu sidaasi yahay waxaa dhanka kale ee su-aal ay ka taagan tahay maadaama ay jiraan afkaaro kale oo ama siyaasiyiin kale oo qaba in dowladdu ay muddada ku darsato horta maxaa ka dhaqan galay ballanqaadyadii faraha badnaa ee uu jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka ah markii la dooranayey maxamed cabdulaahi farmaajo su-aashaas intaana ka jawaabin horta xildhimaanka dagaal shaksiyeedna nagama dhexeeyo dagaal qabiilla nagama dhexeeyo dad ehelaana waa nahay horta ma garan fakar un baan isku diidannahay fakarka aan isku diidannahay wuxuu leeyahay hadda dowladdii inay kala tagto sax ma ahan anna waxaa ila quman kuwaani dalkay ceel ku sii ridahayaane inay inta kala tagaan aan wax kala agleelano oo yabyabanno horta xildhibaan saas ah xildhibaanka saasaan leedahay adduunka muslim iyo gaal baa jira shoolax wuxuu aaminsan yahay mabda wuxuu wataa mabda gaal buu wataa adna mabda islaamiyahaan wataa waxaan wataa maaragtay in kitaabka alla wax lagu xukumo oo alla noo soo dejiyay oo dad islaam ahaan nahay warsamana wuxuu wataa baybad iyo maaragtay dastuurkii kanadayska iyo jarmalku nairobi kusoo sameeyeen in wax lagu xukumo mabdacaas weeye mabda aan isku haysanna oo isku diidanna warsame hadda wuxuu ka mid yahay dastuurkii ilaahay waa kitaabke dadkii haddee laykuu ron yahay diiday oo dastuurkii gaaladu soo samaysan raacay marka allana wuxuu leeyahay fa ulayka hum ulkaafiruun fa ulayka hum ulfaasiquun fa ulayka hum ulbaalimuun halkaas waayo halkaan isku diidanna ansiyo ee dr xaniif ayagoo walaala ahoo ilma adeeraha nina kristan noqon kara nina muslim noqon kara halkaas weeye haddee isku diidannahay warsan waa yahay midda kale markaan su-aashii u soo noqdo wax ka hirgalay ma jiraan boqolkii hal kama hirgelin markii horena looguma talagelin qawaaniinta caalamka ama sidii dowladaha iyagii hore ku dhaqmi jireen ninku hadduu baasaboor ajnebiya haysta iska daaye naag ajnebiyo hataa muslima hadduu qabo ma loo ogolayn inuu xilba haddee laykuunay qabto xildhibaanku waa ogyahay waa ogyahay waa ninkii idaacadaha ka yidhi muqdisho dagaalka waxaan uga wadnaa waxaan maaragtay washington baan ka difaacayna ninkaani nin muwaadila ma ahani nin maraykana wey maraykana waa ninka dalkan gumaysanaya dowladda gumaysiga nagu haysta wey marka gurigu hadduu aas aaska hoose ka qawlacdoo dhagax yahay in la dumiyo maahana lama toosin karo xildhibaana waxaan qabnaa ama ra'yiga wanaagsan yahay waxaan in la dumiyo markii horaad haddee laykuunayo ina dooran oo istiqyaalkiin ina wax ku dooran ee maaragtay waxbaa laydiin yeeriyey oo laydiin meeriyey runta ha ka lexleexan xildhibaan haddaad ra'yigiina wax ku dooran lahaydeen iyo istiqyaalkiina waxaani haddee laykuu ron yahay ma dhaceen waxyaalaha hadda aad leedihiin wan eh, hal cod iyo hal qof xamar baa maaragtay kala xiran oo xaafad xaafad u gudbaysa haddee laykuu ron yahay la arag haddii hadda la yidhaha waxa la dooro waa gaaladu nimay inta dadkii kan ka sii liita intay dadkii dusha ka saarta ay yidhaahaan hal cod iyo hal qof buu haddee laykuunayo ku helay marka waxaan in la kala diro ma ahane oo ummadda soomaaliyeed ka tashata ma ahane wax raja ka soo baxaysa ama hal cod ama hal qof lagu gaari maayo Waa tahay.
xildhibaankana waxaan leedahay ilaahay ka cabso haddee jooga xoog in weynoo da ahaa tahay waa isnaqaan maligu meeluu kuu soo jiro ma aqaan ee ma taqaanid waxaa la rabaa haddaad muwaadin tahay laftigaagu waxaan ma aadan fiirsateene waad ka tegi lahayd oo maaragtay waan ku soo laabanayaa ee nabadoone Ha.
gabagabada Waxaan ma aadan fiirsateene.
gabagabada ayaan ku Meesha dhownahay iskaga kala taga Waqti ma hayno.
xildhibaanna ma ahidin dadkana xil uma haysaan aan kuu soo laabto Haddee meesha nabadoon aan kuu soo midna laabto dowlad kala jirto, waa NGO.
may maqlaysaa ee nabadoon guuleed Ha, hay, hay.
waa tahay waan kuu soo laabanayaa doctor xanafi waxaad moodaa siyaasiyiinta ama Marka dadka la- la- ee, meesha.
dibadda ka jooga siyaasadda in inta badan dhaliishooda ay badan tahay laakiin aysan ka warqabin culayska haysta dowladda federaalka ah waxaad la socotaa een, axsaab mucaarada ayaa dowladda ee farqaha ku dhegan waxaa jira ee, challenge ama culays weyn oo ay kala kulmayso al-shabaab oo oo qaraxyo waaweyn ayaa dhacay toddobaadkan iyo kii lasoo dhaafay ee, dekedda agteeda waxaad la socotay xarun madaxweynaha uu uu tegi lahaa inuu qarax weyn ka dhacay ee, taliyaha militariga inuu isna ka badbaaday ee, qarax weyn ayaad la socotaa ee, culaysyadaas oo haysta dowladda federaalka ah dhanka kale ee, waxaa jira ee, tiyaatarkii oo kale ayay dhistay dowladda ee, garoonka kubadda cagta oo kale way dayactirtay arrimahaas miyaanay kuu muuqan editore Eh, runtii way noo wada muuqataa oo inkastoo raggan gudaha ku jira ee sida joodax oo kale ee xaqiiqada ay la socdaan kanayo anaga waxaan dhegeysanay iyo waxaan ma mediahaas ku aragnay un baan ka tilmaamaynaa iyo waxa maaragtay raggan ee meelaha ka yimaada aan ka sheekaysan aan ka hadlaynaahe runtii eh, dowladdan iyada ah ama tii ka horeysa ama tii kasii horeysaba eh, waxa weeye maalin maalin ka dambeeya meel meeshii kasii dan ayaa la tegaya maanta in soomaalidii iyo dadkii fiicnaa iyo dadkii wadaadada ahaa iyo dadkii diinta lahaa iyo dadkii aankar u horseedi lahaa iyo ummaddan waa ummad muslimiina joodax qof muslim sheegana waa maanta islaam uu sheeganaya aankar u socdaa wakti dhimana ma garanayo maanta in maaragta laga shaqeeyo ummaddan meeshii shalay ee ka soo baxday ee tiyaatarkii aan naqiinay ee qur-aanka lagu diidayay ee thulutii rubci qubur iyo wixii tisi ka jiri jiray iyo niikadii iyo durbaankii iyo wixii in maanta haddaan dib kasoo bilaabayna in la yidhaahdo maanta ummadan loo horseedo runtii waa nasiib darro ummadda haysato midda kale jooda waxaan dhihi lahaa wuxuu yidhi maaragtay aqoon-yahanadiina imaaday wax qabta boqolaal aqoon-yahan baa joogto oo hadlayso intaasoo barfasor idaacada ka hadlayso intaasa xamar la joogto oo naqdinayso meeshaan cid wax ka dhegaysanaysa aqoon-yahan habay yaraatee ma jiraan habay yaraatee ma jiraan wax aqoon-yahan iyo nin kuwaaliti la rabo ma laha finalkana maraykanka wuxuu idin dhihi doonaa raggiina meesha joogo waxba waa la qabo waaye iska fariisa waxaana hayso noogu darana waa dagaalkan ay nimanka aynu u hayaan sida ay ka dhacday afghanistan balaayiin markii la bixi kadib ayaa waxaa la yidhi wax idinla hadlaya malaha dowladda afghanistan lama hadlayno xildhibaanada afghanistan la hadlamayno nimankaas dagaalama la hadlayno maxaa idii diidan maanta inaad tidhaahdaan war dhibkana haysto meeshuu naga haysto waa aan ka wax wadi laanahay waa dadkan bal aan kaliya adduunyaan wanaag idiin wadnaa dhaha iyagaas inaan talada u dhiibana maxaa idiin diidaa ilaan barfesoorada waa diideen lama maqlay marka waxaan dhihi lahaa ani aragtideeda shaksiga aan jawaab usoo jeedi lahaa waxay tahay war aakhira loo socdaa halkan waa laga tegayaa waa tahay wixii talooyin ah wixii talooyin ah iyo xalka soomaali ayaa muhiim ah oo aanu ka hadlaynay waa su-aalaha gebagabada xildhibaan warsame joodax ee dhankaaga seebuu xaalku noqon karayaa waxaad la socotaa guddoomiyaha baarlamaanka mowqif ayuu la keli noqday madaxweynaha sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare sidoo kale mowqif gaara ayuu leeyahay madaxdii maamul goboleedyada ee dowladda way ka soo horjeedaan qolyaha la yidhaahdo beesha caalamka oo maraykanku ugu horeeyo isna mowqif ayuu dabcan qaadanayaa ugu dambayntii waana halka aan rabo inaan su-aashaada ugu dambaysa kaa weydiiyo adinka waxaad diideen inuu muddada kororsado madaxweynaha haddii maraykanka iyo beesha caalamka iyo ay soo saaraan amar ah inuu wakhtiga ku darsado maxaad samayn kartaan oo aad ka bedeli kartaan haddaad tihiin xildhibaanada niyow horta marka ugu horeyda annaga waxaan leenahay tala loo dhan yahay oo dadka mucaarabka u qayb ka yahay oo dowladdu qayb ka tahay oo dowlad goboleedyadu qayb ka yihiin oo dadka aragtida saliimkaal oo soomaaliyeed oo mataqaanaa oo yahanadu ka mid yihiin iyo indheer garabku wixii ay dan u arkaana horta annaga danteena ku jirtaa aan la qabnaa in la qaato wax gaara iyo wax gaar aho saasay aan leeyahay halkaas iyo halkaas ayaan u soconaan u geedi soconaa ma jiraan dadka soomaaliya danteedaan rabnaa waxaa hadda galmudug soo jeediyo dadka dowlad goboleedyada laysugu keena waxa weeye kala dadka ka dhexaydaamaa la helaa oo dowladdan xibno ka socdaa ay kamid noqdaan oo waxgarab kamid noqdo oo qofkii wax ku kordhin karta ama tala fiican oo dhan meeshii inay tagto ay aheyd ay tahay hadda dabcan qofkii tala haysana hadba maamullo kala duwan waa lasoo dhisisay hadda haddii maamullo ka qurxoon ama maamullo fiican meel ku oga keenaysana hadda kolley waa iska imaan doontaa alla idankii annagu mar walba waxaanama ku duceynaynaa amaan qabnaa waxa weeye waxa dadkeena si guud u anfacaya allah nagu aadiyo waa tahay su-aashii tala fiican ha keeno dhaliil kale su-aashii haddaan usoo laaban xildhibaan riiri dhaliilna waa wadnaa oo waxa aan aan fulinta aan ku dhaliilayna war amnigii wax kama qaban war horumarkii wax kama qaban war wixii laydiin idmada ma qaban waxa aan ku haynaa waa dhaliilahoo annagoo qarankii ku jirna aan u dhaliilayna inay wax qurxoonaadaan dhaliil aan hadal kaliya ahayn ficil weliyo cidii haysa waa soo dhaweynaynaa su-aashii aad aniga halkii kelmadood isiiday aan ku daray ii sheeg
su-aashii waxay ahayd beesha caalamka ayaad la socotaa inay aad soomaaliya siyaasaddeeda gacanta kula jirto waxaad la socotaa shirkii kambala akoor oo kale in awood la yidhi ra-iisul wasaarihii isku casil oo markaasi ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo haddii ay dhacdo in beesha caalamku ay soo jeediso in madaxda dowladda federaalku ay wakhtiga ku darsadaan ma shaqaynayabaad isleedahay hadalka xildhibaanada fiili dadku waa tala wadaag aragtidan ka qabo dadku waa tala wadaag beesha caalamkuna wax badanay gacan ka siidaa dadka soomaaliyeed oo taladeeda in la qaato ay marar badan keenaya danaha soomaaliyeed haddii dadka soomaaliyeed ee masiidadaha hayaahu ay isfahmi waayaanna waa imaane wayna timaad in la qaatana waa waa waa way isaqasbaysaa sababtu qofku waxay rabto ama qola waxay rabto gaar u shaqayn mayaan waxaan rajaynaynaa in caqli saliima iyo is-ogolaansho iyo wixii lagu heshiiyey iyo wixii aan maanta ka hor hore loogu heshiiyo oo aan ahayn wax cusube hadda miiska looga heshiinayo in la fuliyo ummadeennana loo adeego annagoo aragtidan qabnaa waa arrintaas wixii la huri waayey ama beesha caalamka iyo laysla gartana waa arki doonaa anugu intaasaan ka qabaa waana idin salaama waa tahay dhankiisa aan siiyo nabadoon guuleed iyo gebagabada maxaad ku soo gebagabeynaysaa nabadoon guuleed sidee buu ku dambayn karayaa khilaafka ka dhex jira madaxda iyo golayaasha dowladda federaalka ah horta siduu ku dambayn doono cilmi qaybka ilaahay baa yaqaano taladu waa tan rabbi laakiin sidii aan nimankan ku naqaan waan uga baranay markay saas oo kale isku khilaafaan wuxuu ku dambaynayaa beesha caalamka nimankan sheeganayaa go-aan gaarahaya kay rabaan eryahaya kay rabaanna u dhiibahaya waayo wax soomaali gacan ugu jiraa ma jiraan nimankaa dalku gumaysi buu ku jiraa gumaysigaas siduu ka damca weeye haddaan ilaahay naga ilaahay baase naga qabanaya raggan xildhibaanada sheeganaya oo warsamo ka mid yahay haddoo nala hadlahaya wax tale gacanahoo ugu jira male kan madaxweynaha sheeganaya tale gacan uguma jirto nimankii meesha keensaday baa go-aanka gaarahaya go-aanka iskale isagaasaan haddee laykuurinayo u arkaa ummadda soomaaliyeed marka waxaan leedahay sida waxyihiin ummadda soomaaliyeed way u jeedaada qoomaan isdullayn ilaahay ma dulleeye way hurdaan ummadda hurdada inta ka kacdo waxaan gumaysigu hor kacahaya oo maaragtay iyo gumaysiga kalkaalka hay iska dhiciyeen oo har midoobeen oo kitaabka allaha ku midoobeen ayaan kusoo gabangabaynhayaa waayahay aan siiyo marka doctor xanafi iyo ugu dambayntii ditore soo dhowow bismillaahna waa dhowahay runtiin waxaa la rabaa in dadka hadalla mamacaan loo sheeshiyo dadka waa ka dhegsan yihin waxaan ay sheegaan oo dhan xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo waxaan la sheegan ummadda dhan waa ka dhegeysantaa saqiir iyo kabiir maxaa yeelay waxa waaqac yaalaa diidaya maaragtay dhibka dadka haysto ee xamar iyo kafaadka haysto iyo dhulka kale xiran iyo masaakiinta maalin kasta la dilayo askarta maalin kasta wax dilayso waxaasun ummadda dhibka waa ka dhegeysan tahay laakiin su-aashu waxay tahay dhibkan gaaladu maba rabtaba in laga baxdo inta in laistifhaam waayo war wadankan maraykanaa haysto etoobiyaanaa haysato danay ka leeyihiin dhaqaaley ka leeyihiin istaraatiijiyay ka leeyihiin wax weyn bay ka leeyihin waxaanoo dhanna waxay ku soo aruuraysaa wadankan istaraatiiji dheera laga rabaa biidni illaahi nama hirgelayso insha allahu tacaala ummadda ha isdejiso qalbigeeda ha dejiso ilaahay kitaabkiisa ha qabsato shareecadaas ha ku dhimato waxaan iyo dulligan waa laga bixi doonaa waxaana waa la xaaqi doonaa wadankan ninkii iskale ee diin u haaya ee ammaan u haaya ummaddu waa u jeedaa kuwaasaa usoo haray insha allahu tacaala alla sabra insha allahu tacaala wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku lafaguraynayo khilaafaadka ka dhex jira dowladda federaalka waxaa marti inoo ahaa oo nagala qaybgalay nabadoon maxamed axmed guuleed doctor xanafi cabdi sheekh aadan iyo xildhibaan warsame joodax tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa gabay xikmad badan xambaarsan ah oo uu tiriyey abwaan heelaale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu war qowlkii ilaahay wixii qadashaadii diiday qowlkii ilaahay wixii qadashaadii diiday inqirin rasuulkiiba waa qoys walaalaahe allahuma salli wasallim wabaarig caleyh inkastoy isqaybqaybiso qaarba magac sheegto kala qaadi mayne ku faro waa isku qabiile midkii qalad bilaabiyo dulmiga kowgu qilbixiya haddii qaadi daacada gartaa qadla dhooho a yar waxay noqon qarshiyo qaaday iyo tug qaraabaahe waysla wada qabayaan dembiga waana loo qoriye waa laba qabiilood wax dega qoolka duunyadaye qarni hore quruntii cadligusay qar uga duushay gardarro u qareemayada qatay dunidiye adun baaba qoodhu ah ifkii oo ku qowdhamiye adiga qardhaas baasu qabo qooqanka aligaayey qiirada dagaalkay baryahan qubaani dhiiggeedu ha uu qabin qulquulad gaaban iyo qayla maantaahe qabka laysku maandhaafsan yahay waa qadiyad weyne warqoomaal horraysaa jirtiiyo qoonsi diriirede mid qabbaan sidiid iyo mid kale oo wax qursanaya labada qorshe kala bedelan oon isqabanaynin oon qiil kaleetaba lahayn quru hur mooyaane qafal xumaada saasoo aan qabo qaya iyo daayin oo iila qartaagnayd waqay xabaashiqa qawan anna qaadan maye idhaaf weli ku qowlayo waa qalad marjuuca ka dhalay qiira diriireede weligeedna wuu soo qoraa qaradankenuuye qaabka inay tahay wuxuu yahay qiiraalkeedu qarqarada badweyntoo dhan iyo qaruunku sii jeeda qooriga jabuutiyo ilaa qoodiyada waamo ku qabso qarsiyo baali iyo qaybta heeraaroo dhan dhul qariiradan sheegay iyo qar kaloo badan leh unqaawanayne dhirtiyo qaraday geediisu qadhaabkuna ka buuxo nimcadu ay qulquulihayso unqubasha roob iyo diraac qudku ka idlanin ooy qani ku tahay beeshu oo aan qaxdiba oolin soomaaliyoo intaa qunu degto quruxsanoo taalla oo qabatinto baadiyaha qoranku maalaysa qotankii lodoodana lushiyo qabkii adhigooda oo diinta oo qaali iyo baran qur-aankiina kolba qabadoo muujinoo qiqis maarinaya qaryadan lahayn iyo dhulku qadirna ugu beeray qooraan si dheeray intaad qalad ku soo dushay qab aan kugu fillayn waa wixii qorta ku sudhay qabsashiyo adoo rabay inaad qaadataba cidda ood weliba sii qalin rogtood qaladda diintooda ood weliba sii qalin rogtood qaladda diintooda qurunka la sodoonatiyo qariska turkaagii qalaalasahagii guray qonsay dabadeede qalab qaata goortuu ku yidhi khayrada islaamka warqiirootay soomaalidii qaaliga ahayde ayadoo isqola fadhiinoo qaran ismoodaysa qafaaleedda ti lagu hantiyo sefowada qawan qoolkiiyo yagoorkiiyo midii qarta lagu boobay qaydaraanta ti lala dhece qowda laga saaray qarqarkiiyo bilowaha midii qorta lagu gooyey qaarkii la layiyo intii quruntay mooyaane qax intii istidhiyey baqaha qadhafka loo taagay ayaga qardoofaha wediyo qoonsigii horaaye si qasdiya intii raacda dheer looga daba qaatay wax la qaalaa jidhkooda warmaha lagu quwaxaba qundhuuriyo hawaasiyo intan qabanay hadaamo qarde iyo bannaan iyo qarfiyo qawyo iyo buuro qadhaankii soo hadhay intan qadnay fadalkoodii qulladay gelaysaba midii aan ku qabanaynay een qowracu ee qoorta lagu goynay een qowracu wejiinay ee qoorta lagu goynhayeen qowraacu ugu jidnay dabku quud markii lagu karsani waa wax qaaliyaye habeenkii markii lagu qataalay qaaca oolalkiisa dharaartiina qorigay shidiyo qiiqi lagu raacay qabba soo lugooyayee intay qusatoy samirtay ayagoo qaadoodiigu dilo hogla qamardaada qanjidhiiglati lagu qasbiyo hilibba qaydhiina qashinkana cunsisaad ahayd qoqla oradiye qashinkana cunsisaad ahayd qoqla oradiye qoloftii madoobayd markaad gulku qaban weyday qoriyayadoo maalin kale qorta fiidinaya adigoo qubkii noo bedelayoo qajaawicada qabqab iyo haddana goor dambaad noola timid qooqe subaxdana geesh qiimala boobay qalabkiye sayid maxamed qiiradii waddanii qaranku aas-aasye uguna qudbe gabayadii qaaliga ahaye fardaqar iyo buur iyo qardiyo qow iskaga booda heensii inti lagu qamaday genyo wada qooqan daraawiish qitaalkaba rabto kugu qamaamaysa oo qaamudkiinnii sidaa qaata dabadeede qudha kaga jare meel kastood qob ka dhiigatiine wuxuu qaaradankeennii batollayees qaraacaba faranjigii quwada weyn isbiidayenna qursanayey ee inuu dunida qoodheedii yahay marisu qaybaalay isticmaarkii qaaruntaan lahayn qalad ku soo aaday halku qoob ka saaraba markaan qorta kaaga goynay waa kii khasaaraha mutiyo qoomamiya ciile khayiraada iyo ceebta wayaday qunula ludeene qayaaniyo sirba lagu yaqan qonkan rayuruube qudro kale markaad weyday od nagu qafaalayso qaskaad nagu bilowda ahaa midaan qarsoomayne soomaaliyo qoys ahoo qodi wada talla oo intay qabiil tahay isjecel quniyo landuuban qoqob iyo intii aad xiriyo qaadhu kala ooday qoloqolo intow kala madhood qoloqolo intow kala madhood qool isugu dhiibtay quwaday lahaayeen intaad qurubtay ood shiday shan wixii u kala qaday ee qaybisa tahay qanci maysid goornaba adoon layska ka qabaane khayaanadii adoo sii wato qalad maleegaya khayirkii daraawiishtu way jar ku qabadsiisay adoo qoonsigii si qaboo cadha la qiiraysan oo qiil u daydayan mar kale qaankii godobtaada kayrkanna saan uga hadhno qaranna la waayo qandi madhan waxaystaad ahaydoo qadhabsaniye intaad shacabkii qaarafaysigii qaar ka sii gadatay qaryo kale kuwaad ku lug xidho dega qabiilkaagu si qasaba masiixiga waxaad ugu qorqabatay quwaddii islaamkaad intaa kala qalaysayay qasadkaad lahayd baa ahaa nooc qabyaaladaaye khayradii midaysnayd intadaad u kala qaday qoqobna aad u yeeshood xuduud qorotay beenbeena barqaraabadaadii ahoonka qudra roonaynba intaad labada qoob uga xidhood qool u soo gelisay qayd qaydna aad uga dhigtiyo dhudiyo kayranbo qabso wixii ku yidhi baad ahayd qaar addoonsadaa ee afrikada dagaaladan qase laysku qalanayo qaxdigiiyo qaxiyo baahidiiyo qaxarka naafeeyey qadha iyo qacdiyo qawda iyo qabisla mandhaafka qalaalaasaayda intiyo qulubka haysto dhan waa qaraaxa miinooyinkaad qarisay jeerkaase waa qaraaxa miinooyinkaad qarisay jeerkiye qalladyahay qawaaniin xunoodaadiigu qadsiisay ood qalad ka wada buuxisiyo qodoba xaaraana qumanaanshahaad uga dhigtay la qallib maayaane qodxasuna wixii kaga dhex tegay qaarada tahay qodxo suna wixii kaga dhex tegay qaaradda tahay